taswiirta saddex iyo labaatanaad ciise intii duniya tan uu joogay ee ku noolaa marar fara badan ayaa waxau dadka u sheegay in markaasi uu dhiman doono oo uu dhiman doono dadka dembiyadooda oo ciise xataa waxa uu sheegay markii uu dhimashada ka sare kacay waxa uu sheegay dad fara badan inuu soo noqon doono oo uu dunida mar labaad ku soo noqon doono oo dadkan waxa uu sheegay inay mashquul noqdaan oo ciise soo noqoshadiisa ay diyaar u noqdaan sidii ninkii sayidkii shaqaalihiisa ka tegey ee markii dambe u soo laabtay ee mid walba siiyey abaalgudkiisii oo miyaadan arkayn iminkan shaqaalahan taswiirta saddexlabaatanaad ku yaala shaqaalihii waa shaqaynayaan oo mid caajisa oo meelahaas iska farfadhiya ma uu jiro waayo waxay doonayaan marka sayidkoogu soo laabto inuu arko iyagoo shaqaynaya haddaba saaxiib diyaar ma u tahay soo noqoshada sayidka ciise masiix haddaba saaxiib tanis dambe ama firaaqa dambe ma jiro ee iminka ayaad firaaqada haysataa inaad aqbishid ciise badbaadiyahaaga iyo sayidkaaga bal iminkana fiiri oo eeg taswiirta labaatan iyo afar ama afar iyo labaatan oo ciise meel kastoo uu tago dad badan ayaa daba qulqulayey oo raacayey oo dhegaysanayey oo eegayey mucjisooyinka uu samaynaya markaasi maalin ciise waxa uu ka imanayey magaalada jariko waxa uu ku sii socday magaalo kale markaasi waxaa ka daba yimid nin canshuurqaada ahaa oo la odhan jiray magaciisa sakhayos oo dadku ninkaasi sakhayos ma aanay jeclayn waayo sakhayos dadka ayuu khaa'imi jiray oo lacagtooda ayuu dadka ka qadan jiray oo dadku ay quudhsan jireen haddaba markii ciise ku sii socday oo uu magaaladaasi u soo dhowaa dad badan ayaa ku soo ururay sakhayosna waxau doonayay inuu arko laakiin waxa uu ahaa nin aad u gaaban oo dhankaasi sakhayos waxa uu garanayay in ciise uu soo mari doono waddo u dhoweyd geed geedkii ayuu sakhayos kor ka fuulay si markaasi ugu diyaar garoobo inuu ciise arko oo markii ciise uu soo dhowaaday geedkii ayaa waxauu kor u fiiriyey oo arkay ninkii gaabnaa ee sakhayos oo waxa uu ku yidhi sakhayosow sakhayosow soo deg waayo waxaan doonayaa inaan gurigaaga tegey oo markiiba sakhayos waa uu ka soo booday geedkii oo ciise ayuu raacay dadkii ayaa ku qoslay ciise oo waxay yidhaahdeen ciise waxau raacay nin dembiile ah oo markii ciise u raacay ninkii sakhayos gurigiisii sakhayos waa uu qirtay dembigiisi oo waxa uu yidhi barh ka mida ama haaf ka mida xoolahayga waxaan siin doonaa dadka masaakiinta ah oo waxa uu yidhi kuwaan khaymana waxaan siin doonaa afar laab intii aan ka dhacay ciise aad ayuu ugu farxay ninkaasi sakhayos waayo sakhayos waa uu toobad keenay oo dembigii uu sameeyey ayuu u soo noqday ilaah ciise waxa u yimid haddaba saaxiibow kuwa lumay inuu raadsho haddaba saaxiibow ma heshay hadyadda ilaah